asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu wacan wanaagsan daawadayaal meel kastood iga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo xiiso leh muuqaalka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa jadwalka ramadaanka Eh, saad ogtihiin maalmaha fooda inagu soo hayo waxaa inoo bilaabanayo bishii barakeysneed ee ramadaan ramadaanka waxa uu ka mid yahay shanta tiir ee islaamka waa tiir ka mid ah shanta tiir ee islaamka waana waajib qof kasta ee qaangaar ah saaran En, sidoo kale wuxuu ka mid yahay nolosheena caadiga ah maalmaha ama bishaasi ramadaanka waxaana muhiim ah noloshaada caadiga ah inaad qorshe u samaysatid ee aad u diyaargarowdid sidii aad si wanaagsan oo qurux badan u wajahi lahayd sidaa ogtihiin ramadaanka marka qofka uu soomo jirkiisa qofka waxaa ka xirmayo inuu biyo cabo inuu cunto cuno iyo waxyaalaha la, la xiriira dareenka sidaa darteed waxaa imaanayo in qofkii jirkiisa uu dareemo waxaa la yidhaahdaa dry inuu dareemo En, islamarkaana biyo la-aantaasi qofka ay u keento in firfircoonidii uu qofkii waayo uusan qofki zaa-id u fircoonaanin ama enerjigii qofka ama tamartii qofka inay yaraato saacadaha qofka uu sooman yahay weliba saacadaha ugu dambeeyo taasoo dadka qaar ee ku keento inay waxba qabsan waayaan markii la gaaro saacadaha dambe iska jiifaan dhaqaaqi kari waayaan weliba gaaraan haddii aad degan tahay wadamada ee yurub ama qaaradda america waqtiga waa uu dheeryahay ma aha ramadaankii caadiga ahaa ee wadankeenii ama africa lagu soomeeyey ee ahaa labaiyo toban saacadood oo habeenkii ah iyo labaiyo toban saacadood oo maalintii ah laakiin waxaa soomi doontaan saacado ka dheer walow sanadkani reer yurub xoogaa waqtiga uu gaaban yahay xili weli qabow ahna lagu jiro aan rajeyna insha allah inuu ilaahay noo barakee ilaahay noo barakee subxaana watacaala qorshaha markaa eh, muxuu yahay aan raba inaan idinla wadaago waxaan idinla wadaagi doonaa saddex qodob oo saddexda qodob haddii aad usii degsato een, bisha ramadaan in si qurux badan ee reenreen iyo farxad leh aad ku dhamaysatid adigoo cibaadadaada gudanayo howlahaadii kale ee maalmeedkana qabsanayo qodobka ugu horeeya waxa weeyaan jadwal u samee bisha ramadaan jadwalkaasi waxauu noqon karaa xili aada ugu talagashay cibaado oo xili cibaado ah xili aada ugu ta- talagashay hurdada oo xili nasasho ee hurdo ah iyo xili aada ugu talagashay howlahaada kale ee caadiga ah waxaad ogtihiin een, marka la gaaro bisha ramadaan waa bil cibaado ah in dadka habeenkii ay soo jeedaan ay cibaadeystaan maalintiina ay shaqo tagaan mararka qaar waxaa dhexda ka baxda qofkii inuu hurdo oo hurdo ku filan uusan helin taasoo keeni karto inuu qofka gabo cibaadadii loogu talagalay oo cibaadeysan lahay sidaa ogtihiin een, jirkeenna waxa uu u baahan yahay hurdo si uu u nasto afar iyo labaatankii saacadoodba sideed saac oo ka mid ah ilaa toddoba saac inta u dhexayso haddii aadan helin hurdadaasi nasashada ah een, afar iyo labaatankii saac hal mar waxaa adkaanayo waajibaadkaadii aad gudan lahayd sidii aad u gudan lahayd maxaa yeelay qof daalan ee maskaxdii ay ka daalan tahay saad ogtii markaad huridno maskaxdeena waxay refresh samaysaa wax allaala wixii maalintii oo dhan aad samaynayso ayay dib refresh u samaysaa adigoo waxaad soo kacaysaa subaxii markaa markaa hurdada ka dherigtid fresh ah ayaad soo kacaysaa laakiin haddaa seexan ka waran maxaad dareemaysaa waxaad dareemaysaa xanaaq waxaad dareemaysaa dulqaad la-aan waxaad dareemaysaa in samarka uu kugu yaraado waxaa caadi ah in tobanka dambe ee ramadaan qofka uu soo jeedi karo ee habeenka dhan uu cibaadeysan karo laakiin labaatanka hore inuu qofka qorsho fiican sameysto oo kala qaadqaado qorshihii saacado hurdana uu sameysto saacado u cibaadeystana u sameysto taa waxaa u sahlanaanaysa markaa qofka inuu in maalintii uu qofka nolol maalmeedkiisa caadi ah u shaqo tago habeenkiina cibaadeysto waqti hurdana ay uga soo dhexbaxdo maadaama waqtiga uu yaryahay ama saacadaha habeenkii mararka qaar ay yaryihiin haddii aad yurub joogtid ama aad qaaradda ameerika degan tahay sidaa darteed xoogga waxaad saartaa in aad samaysatid saacado aada hurudid En, marka laga hadlayo hurdada waxaa jiro cycle oo la dhaha the sleep circle la dhaho the sleep circlekaasi wuxuu sameeyaa sagaashankii daqiiqaba mar ayuu isxiraa waxaa qofka markaa u galaa sagaashan daqiiqo kale ee la yidhaahda wareegii labaad oo sleep circle la dhaho marka ay dhamaato sagaashanka hadeen wuxuu galaa wareega saddexaad ee hurdada oo la yiraahdo sleep circle tree so haddii marka aad rabtid inaad cibaadaysatid habeenkii isla markaana aad seexatid waxaad ku xirataa saacadaada ama waqtiga hurdadaada sagaashan daqiiqo oo toos ah oo isku xiran haddii sagaashan daqiiqo oo toosa isku xiran aad seexatid waxay u dhigantaa adiga hurdada bogtay haddii wareega labaad hurdada aad gashid ee sagaashanka aad dhaaftid haddana waa inaad sagaashan daqiiqo kale aad hurdaa oo seykorka labaad ama seykolka seykolka labaad aad u gudubtaa kaas markuu kuu dhammaada haddii aad toosta haddana hurdo kuga filan ayaad seexatay sida darteed waa inaad barataa sagaashanka daqiiqo sariirta markaad tagto inta aad isgadgadin kartid oo hurdada ay kaaga imaan karto haddii toban daqiiqa aad isgadgadin kartid tobankaa daqiiqa ku dar sagaashanka minut kadibna markaa kadib xiro ku xiro seexo markaa sagaashankaa ay ku dhammaato daqiiqadood seekolkii ugu horeeya ayaad ka gudubtay hurdada haddii aad ka toosto waad cibaadeysan kartaa maalintiina hooshaada ayaad qabsan kartaa maxaa yeeley hurdada qeybtaasi waxay kuu gashay inaad hurday hurdo kugu filan laakiin mar walba seekolkii oo haaf ah ee waqtigiisa uusan buuxsamin aad toostid ama lagu kiciyo waa mar walba hurdadaada qabyo ay noqoto soo qorshe u sameyso ma sagaashanka horaa seexanaysaa ma wareega labaadoo ilaa sagaashanka labaada seexanaysaa ma sagaashanka saddexaad ayaad dhamaystiranaysaa adiga kuu taala laakiin waxaa fiican inaad hurdadaada qorshe u samaysatid si ay kuugu filnaato waxaa jira buog la yiraahdo the productive muslim uu qoray maxamed faris nin la dhaho buugaasi wuxuu ku siinayaa talooyin aada u fara badan ee ramadaanka ku aadan si aad u noqotid qof firfircoon maalintaada hurdo fiicanaad u seexatid cibaadadana aad u gudatid wuxuu ku siin doonaa sleep circlekaasi inaad raacdid haddii aad buuggaasi akhrin kartid buuggaasi waxaa ka heli kartaa amazon iyo sidoo kale dukaamada bugagta lagu iibiyo haddii aad degan tahay yurub ma hubo inaad ka helaysa haddii aad degan tahay kenya laakiin waa laga yaabaa haddii aad dalbatid inaad ka helaysa qaybta kore sawirkiisa idin soo dhigaya so haddii aad heshid buuggaasi aad buu kaaga caawin doonaa sleep circlekaasi ama hurdada xiligeedii xilli go-an aad seexatid kadibna aad cibaadadaada aad gudatid mar labaad habeenka dhexdiisa ama saqa dhexe sidoo kale qodobka labaad waxa weeyaan cuntadaada jadwal u samee maadaama aan jadwalkii kale ee nolosha u sameyn xilliga aan seexan lahayn xilliga aan howlaheena qabsan lahayn iyo xilliga cibaadeysan lahayn waxaa qeyb weyn ka qaadan karaa markaa jadwalkaasi hore inuu kuu hagaaga jadwalka labaad ee ah cuntada saad ogtihiin cuntada waxay ka qeyb qaadataa caafimaadkeena haddaa aragtaan dadka markay xanuunsadaan ama ay jiran yihiin inta badan xanuunada waxay ka bilaabdaan cuntooyinka qofka uu cune iyo caloosha caloosheenna waxay kamid tahay markay noqoto cuntada meelaha ugu muhiimsan ee ay maxay ahday muhiim inoo tahay waxa aan gelinayn inaan hubino sidaa darteed cuntada aad cunayso bisha ramadaan waa in ay kuu noqotaa cunto waxtar kuuleh ee caafimaad leh waxa aan caafimaadka lahayn inaad ka fogaatid maxaa yeele waxaad doonaysaa cibaadadaada inaad gudatid adigoo caafimaad qabo oo firfircoon ee waqtigaada oo ka faa-iideysan karo cuntooyinka caadiyan qofka u fiican bisha ramadaan markii la gaaro ee qofka uu soomaya ee maalintiisa qofka uu baahida ku joogaya waxaweye number one inuu iska ilaaliyo qofka cuntooyinka burka iyo bariiska laga sameeya waxaa jira dad badan ee ku afuro markay afurkii la gaaro sambuuse iyo bur waa halka uu cudurka ka bilowdo marka ama canjeelo wax bur ku saabsan oo dhan inta ramadaanka uu socdo ha cunin hadaa rabtid inaa caafimaadka aad isaree sidoo kale bariiska hadaa cunta yare habeenada qaar casho ahaan u dhexgasho laakiin yaree sababta maxay tahay burka iyo bariiska waa cuntooyinka dheefshiidka ama qofka markuu caloosha ama dheefshiidka la geliyo dhibo in dheefshiidka uu shiido haddana uu gudbiyo waxaa imaada markaa marka ay shiidaan inay galaan qeybta culeyska ama xanuunada keento oo baruurta sameeya ama waxaa la yidhaahda faadka ayay galaan sidaa darteed caafimaadkaada ma firfircoonaanaysa ma fircoonaanaysa markaad bariis ama bur cuntid afurkaada ama cashadaada sidaa darteed bisha ramadaanka inta ay socoto iska ilaali wax burg leh inaad cuntid sidoo kale iska ilaali wax saliid ay ku badan tahay inaad isticmaashid cuntooyinka aad karsanaysa saliidda aada oga yaree cuntooyinka talada ahaan markaa lagu soo jeediyo ama dhakhaatiirta ay kusoo jeediyaan qofka hadduu soomaya maxaa ka mid ah galeyda oo kale galeyda waxaad u karsan kartaa sida iyada oo sideeda miro miro ah kadibna waxyaalo ayaad ku darsanaysaa waxaana loo yaqaanaa cambuulo sidoo kale galeyda haddii la shiido waxaa laga dhigan karaa soor ama nuuca mishaalada ayaa laga dhigan karaa ama soorta digirta waxay kamid tahay cuntooyinka u fiican waqtiga xiliga ramadaanka in la cuno ama lagu casheeyo masagada ama baasha loo yaqaano moordida waxay kamid tahay cuntooyinka si miro miro ah loo karin karo si soor ahaana loo karsan karo si mishaali ama shurbad waxaa lahahda loo karsan karo iyadana oo lagu talinayo ama dhakhaatiirta ay ku talinayo inuu qofka cuno haddii qofka uu ku jiro xili uu cuntada ka soomaya afurka marka la gaaro qofka waxyaalaha lagula talinayo ama dhakhaatiirta badana ay ku taliso waxaweyaan inuu qofka cuno waxyaalaha miraha ka sameysan sida haddii aad heli kartid qara haddii aad heli kartid afakaadho haddii aad heli kartid maxay ahaaday waxyaalahan miraha ka sameysan noocii doonaba ha noqdo aan camba ha noqdo haddii aad heli kartid inaad ku afurtid hal ama laba xabo haddii ay suurtagal ku tahay ee dhaqaalahaada uu kuu saamaxo cashadiina aad ku cashaysid habeen inaad ka dhigatid digir iyo maxay ahaade moordi oo kale inaad isku karisid qamadigoo kale inaad karsatid isaga aad ka dhigatid cunto fasta ku ah ama galeyd oo kale wixii aad agoodi kartid laakiin inaad ka fogaatid bariis inaad ku dartid digirta ha ku darin bariis sidoo kale cuntooyinka kale ha ku darin bariiska waxaa markaa imaanayo inay maalintaada ama calool ha noqoto ama caafimaadkaada dhiiga ha noqdo dhiiga wareega dhinac kastaba ha noqoto in maalintaada aad noqotid qof fircoono caafimaad leh maxaa yeelay waxaa caafimaadka iyo enerjiga maalintaada waxaa ka qayb qaata cuntada aad cunto habeenkii haddii aad soomaysid sidaa darteed cuntada ku dadaal aad cunaysid inay kuu noqoto wax yar oo caafimaad leh halkii wax badan oo aan caafimaad lahayn aad cuni lahayd sidoo kale inta habeenka aad soo jeeda biyaha aad ugu dadaal maxaa yeelay biyaha jirka ayay ka qayb qaataan kobaca iyo caafimaadka jirka iyo wareega dhiiga ayay ka qayb qaataan sidoo kale keliyaha caafimaadkooda ay ka qayb qaataan maadaama aad saacado badan soomi doontood biyo cabeynin habeenkii isku day qayb ka mid ah inaad biyo badan cabtid jadwalka saddexaad ee bisha ramadaan ay muhiim tahay in la sameysto waxaa kamid ah taleefoonada yaree taleefoonada inta badan waxaa jiro taleefoonka gacanta markaad ku haysatid waxyaala badan ayaad ka daawanaysaa haddii internet aad haysatid taasoo kamid ah facebooka inaad gashid tictoga inaad gashid baraha bulshada inaad wax ka daawatid in aad wax ka daawatid meelaha sida youtubeka iyo wixii lamid ah taasi waxay keenaysaa maskaxiyeen ahaan in uu kaa dhammaado samarka iyo dulqaadka inuu kaa dhammaado inaad waxba u dulqaadan weyso ayay keenaysaa maxaa yeele waad sooman tahay biyo ma cabaysid aragtida marka indhaha indhaha waxay la shaqeeyaan xiidada indhaha ama unugyada indhaha waxay la shaqeeyaan maskaxda maskaxdi ayay dhibaysaa haddii aad fiirsato ama wax ku daawatid wax badan iska ilaala waxyaalaha aad daawanaysid ama t v ha noqde inta aad sooman tahay marka habeenka aad afurto haddii aad waqti yargelinaysa sidoo kale waxyaala muhiim ama cashir muhiim aad qaadanaysa sidoo kale daawo laakiin marka kale telefoonada iska yaree halka aad wax daawan laheyd ama cashiro aad daawan laheyd waxaad ku bedelataa inaad wax akhrisatid markaad wax akhrisatid maskaxda way ka fircoonaanaysaa marka aad daawatid haddii aad baahan tahay ama aad ooman tahay sidaa darteed isku day inaad ama qur-aan ka akhristo kitaab qaadatid ama buugagta kale aad akhrisatid wax akhri halka aad wax daawan laheyd ku bedel inaad wax akhrisatid halka aad wax daawan laheyd oo yaree telefoonada iyo waxyaalahan shaashada ah ee indhahaada dhibaayo maxaa biyo badan ma cabaysid waad sooman tahay den aragtida shaashada badan way ku dhibaysaa haddaadan biyo badan cabaynin waxay keenaysaa markaa inuu yaraado enerjigaada ama tamartaadi maalintii aad ku dhaqaaqi laheyd aad ku socon laheyd aad wax ku qabsan laheyd inay yaraato markaad wax badan daawatid haddana aadan biyo cabaynin so sidaa darteed iska yaree telefoonada aad isticmaalaysid haddii aad kombyuter ku shaqaynaysid oo shaqadaada ay tahay kombyuter iyadana waqti u samee qorshe u samee xiliyo aad gelayso ood waxaad qorayso ama wax diyaarinaysid iyo xiliyo aad wax qoraysid oo buugta wax ku qoraysid badso xiliga aad buugagta wax ku qoraysid aad ku diyaarinaysid badso ama haddii aad heli kartid dad kaloo kaa caawin karo intaad qoraal samaysid kadib in adiga lagugu qoro kombyuterka laakiin ha badsanin telefoonada iyo kombyuterka maxaa yeeley caafimaadkaada ama firfircoonida ayay kaa dilayaan inta bisha ramadaan lagu jiro wax kasta ee firfircoonida kaa dilayo iska ilaali sidoo kale habeenkii markaad afurtid ha cabin shaah badan ha cabin sidoo kale kafeega iyo shaaha waxyaalaha kafeenka la dhahdo ee maxay ahayd qofka hurdada ka hor istaaga oo dhan ha isticmaalin iska ilaali halka aad shaah cabi laheyd waxaad ku bedelataa waxyaalo kale ama cabitaano kale ku bedela oo shaaha iska yaree sidoo kale kafeega iska yaree kafeega ama shaaha waxaa lagu tilmaamaa inuu qofka inka badan lix saacadood uu ku jiro maskaxda qeybta hurdada la dagaalanto wuxuu kaa celinaya marka inaad dib u seexatid ama sleep cyclekaada aad gashid ayuu kaa celinaya sidaa darteed iska ilaali inaad cabtid shaah dad baa waxaa jira shaah intay ku afuraan dad baa waxaa jira intay shaah ku afuraan haddana habeenka shaah ku saxuurta iska ilaaliya marka ugu horeysa waad dareemaysaa haddii aad cabtid hadda ama aad samaysid inaad u baahan tahay laakiin isku day bedelkiisa inaad biyo gashan kartid halaha soonka lagu jiro ama aad ilaawdid so intaas waa saddexdaa qodob aan ugu talagalna bisha ramadaanka haddii ilaah idmo inaan ka faa'iidaystaan aan rajayna qodobka ugu hore waxa weeyaan jadwal u samee cibaadada aad kaasoo ay ka mid tahay xilli aad cibaadaysato xilli aad huruddo iyo xilli howlahaada kale aad qabsatid labo cuntadaada jadwal u samee ku dadaal cunto waxtar kuu leh oo iska ilaali cuntooyinka firfircoonida kaa dilo ee waxtarka kuu lahayn ay ka mid yihiin cuntooyinka burka iyo bariiska iyo wix lamid ah cuntooyinka fiican ee waxtar kale sida qamadiga masagada ama moordida ama digirta hilibka oo kale hilibka naftarkiisa hilibka gududan wuu fiican yahay ama hilibka cad ee digaaga haddii aad cuni kartid iyo miraha oo afur aad ka dhigatid inta haddaad heshid cuntadaada way toosaysaa inta ramadaanka lagu jiran waxaad dareemi doontaa fircooni aad u fara badan iyo qodobka ugu dambeeya oo ah iska yareey shaashada waxyaalahan aad daawanaysa waxaad ku bedeshaa akhris ku bedel aad waad u mahadsantihiin haddii aad ka hesheen muuqaalkan ee aad igala socotid barahayga bulshada ha ilaamin inaad lyg iyo sheer dhahdid iyo sidoo kale subscribe iyo follow inaad dhahdid aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu